asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaala hiraabaan fayla ka dhowaada barnaamijka bariida idaacadda raadiyo orlaadiisan ku baratansan dhugunsatanga maalin walba madili kureeba hiramnamaada jimacdee barnaamijka iyo waliba una kafiirayaan sidalankuwaa baraysadee tumanka xaafadood ee kayaala magaalada baydhabo sida walbarashada caafimaadka ganacsiga nasdareerowka baawartiyo dadka taleefon nambarkana eberli halsedo todobaatana lama ebera soddon iyo siyeed iyo dhegeysta barnaamijkan oo kala qeyb qaado kortanga waa tahay dhegeystayaal hiraban fayla ayaa hawadaasi ku lahaa waa yaraabnamo arbaa ee wad harigdanaya ka eedanta sagaalka bila afraad sanadka lamada kun labaatan iyo shanta dhegeystayaalka taleefon nambarka hadeenaankanaga eberli hal sado todobaatan lama eber soddon iyo siyeeda dhugunsadaha aan ku horeeyo qadka ka jara alo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaasheedii farsamiyaqaanka dhame dhegeystayaal sharaftale dhamaantiin soddon bismillaahi raxmaan fayl bariisweyle magaa waa nafiso kooraay taabta soddonka maaha irabaan lamid ee nafisa soddonka iraabtun salaamkada ka hayo maasha allah sifaylalanku waa bariisidii halayna wilaka dhiifina tan saasoo kale maadaasin sugnaatay allah lawaatee fasaha shalay laadhaafa qalaaseen kadhiin waan manka baran goowi caafimaadka goowi walbarashada daaqalka bulshada dareerowka gaarigde dhammaantee wada shaqeeyaa leer kor hadaleenta soddonka kagaabsi walba kulaal garoonaan intaale walaasha ilaahay roobarka qaanishaan leelan dhamaantay suduun eerka fur galbeed muslimiinta dhamaantay min ka jiroo bilaahi raamteel
irabalamid ayaa hawada kulana nafisaakin kuma hadnagana sida quruxda badan adaa barnaamijkan in kula qeyb qaadatay iberli halsada toddobaatan ah lam ibira soddon iyo siyada barnaamijkan inta hawada ka jara walibaasinna darersi ay teen eer xamsalaad cabdulaahi biikayna farsameeyaaya dhegeystayaalka taleefon nambarka deanaankanaga iberli halsada toddobaatan lam ibira soddon iyo siyeed iyo dhegeysta barnaamijkan oo kala qeyb qaado kortanga halo salaamu calaykum irabalamid ayaa hawada kolanaha dhawaaw magaaga meeladana weeracaytaa cibaada onadka iraabtun salaankada kahee
afar labaatanka saraadhaas falqalaasin gudhiin maalimiinku barneelka waa caafimaadka waxbarshad isdhexgalka bulshadiya arkaas qayaano sari karma
hadalheynta iraabtun la hadalhay meetaa
wal hadalaya ku jarta muleela sir kololasiyada raasiisi farsamo dhammaantiiska soomaaliya seenaadeen muqotabna maryan siraan fil kalaamo iraaba lamid ibaadaakin kuma hadnagaana sida fayleeda barnaamijkan in kula qeyb qaadatay eberli halsada toddobaatan lama ibira soddon iyo siyeed ayaa dhegeystay barnaamijkan oo kala qeyb qaadada kortanga waa tahay dhegeystayaal qayb ogeenka horeeya barnaamijka iyo weli ku guda jirnaa dhegeystayaaalka telefoon nambarka hadianankanaga eberli halsado toddobaatan lam ibira soddon iyo sideed eberli halsado toddobaatana lam ibira soddon iyo sideed yaa dhegeystay barnaamijkan oo kala qeyb qaado kortaa markale hadianankanaga dhegeystayaaalka telefoon nambarka eberli halsado toddobaatana lam ibira soddon iyo sideed dhugunsadaha qadka ka jara idan ku xumaa dhegeystigaasi itiqaadka taleefonka iyo kugohiya markale hadeerankanaga dhegeystayaalka taleefon nambarka iberli hal sida toddobaatan lam ibira soddon iyo sideed iyo dhegeystay barnaamijkan oo kala qeyb qaado kortanga waa tahay dhegeystayaal hiraban fayla halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmat dhegeystay hiraban fayla hadhawaa magaagi midhaadana weeraytaa
maasha allah walaasheeda mahadsanto magaca waa la-aanta xaafadda lagu baas la-aanta xaafadda lagu baxsi raabtunga seelaan kuwada kahee
maasha allah walaasheeda mahadsanto si qurux badana calayna gadiifadiyana sar korina saas oo kale maxadaas waliban sugnaatay ilaahaygii subxaana watacaala uu naca wardigaan sugnaatay maasha allah afar labaatan kusaala dhaafin walqalalaaseen kudhiin maana malanku barnaayn gooy caafimaad gooy ganacsiga isdhexgalka bulshadayna dareero gaardaa layle dhammaantoy shartooda naga soo kor adan hayntan gudihin xaafadan lagu baxsa kajaarta geeg weyba la soo kora maadaama roob roob ee kuleel kuleel jara ilaahow kuleelkan qobob miiga bedela lana ilaahow roob badanoo barakala hesheena lana maadaama roobka markuu isku anfar lasood ilaahow roob badanoo barakala hesheena lana walaashay dhammaantii isku duwan dhammaan cunka soomaaliyeed meel kasta iskan ruobtaan dhammaan meel kasta noo dhegasta walbashin lahaa iraafeel bari iraabalamid ayaa hawada koolana keen kuma hadnagaan sida quruxda badan adaa barnaamijkan in kula qeyb qaadatay iberli halsida toddobaatan lam ibira soddon iyo siyeed ayaa dhegeystay barnaamijkan oo kala qeyb qaado kortaamul welbisin roogdan iyo siwalboysin la dareertanga idaacadda raadiyo arlaadiya muujadan iyata siyeetii todoba dhibic shan magaartisa
kadarnay guryo wadano dhigtii bulanay ku dardaray
waa tahay dhegeystayaal qabogidhaxa barnaamijkaiyo aslidirni dhegeystayaalka taleefon nambarka denankanaga ibrili hal sado todobaatan laba ibira soddon iyo siyeeda dhugunsadaha qadka jara ciidan kuxumo dhegeystigaaseyta qadka taleefonka iyo kugohi ibirli hal sado todobaatan lam ibira soddon iyo siyeed ibirli hal sado todobaatan lam ibira soddon iyo siyeed iyo dhegeysta barnaamijkan oo kala qeyb qaada kurtanga
guryo wadano dhigtii bulanay ku dardaray
waa tahay dhegeystayaala hirabaan fayla ayaa hawadaasiin ku lahaa qaybogii dhaxa barnaamijka iyo weli ku guda jarnaa dhegeystayaaalka taleefon nambarka hadeenankanaga iberli halsado toddobaatan lam ibira soddon iyo siyeed iberli halsado toddobaatan lam ibira soddon iyo siyeed ayaa dhugunsadee barnaamijkan oo kala qeyb qaado kortaan markale hadeenankanaga dhegeystayaaalka taleefon nambarka iberli halsado toddobaatan lam ibira soddon iyo siyeed ayaa dhugunsadee barnaamijkan oo kala qeyb qaado kortanga dhegeystayaal haddana weliba isnaha ka dhawaada sanaa fariinga
ma tahay hay-ad aan dawle ahayn oo maxalli ah oo ka shaqaysa dib u warshadaynta qashinka ee soomaaliya unsos waxa ay kugu martiqaadaysaa in aad kala qayb gasho howl la xidhiirta kala soocidda qashinka oo lagu kala soocayo iyada oo ujeeddadu ay tahay in lagala baxo alaabta qiimaha leh ee ku jirta qulqulka qashinka dib u warshadaynta qashinka waxa ay leedahay faa'iidooyin dhowr ah alaabta lagala baxo qashinka sida kartoonnada iyo warshadaha waxaa loo isticmaalaa alaab khayriin ahaan ah oo laga sameeyo dhuxul dhagaxda waxaana looga faa'iidaystaa il tamareed ahaan soo saarista dhuxuldhagaxda waxa ay beddel u tahay isticmaalka nuuca caadiga ah ee shidaalka waxaana loo tixgeliyaa in ay tahay nuuca ugu wanaagsan ee isha la cusboonaysiin karo ee shidaal iyo tamar isticmaalka dhuxuldhagaxda waxaa la arkaa in ay yarayso wasaqowga dhulka carrada iyo hawada intaba waxa ayna dhowrtaa khayraadka dabiiciga ah sida alwaaxda biyaha iyo macdanta dhuxuldhagaxda waxaa la og yahay in ay kordhiso sugnaanta dhaqaalaha waxaana looga ganacsan karaa il dhaqaale oo maxalli ahaan ah oo laga helo alaabta waxayna kaydisaa tamarta alaabta kale ee laga helo qashinka adag waxaa ka mid ah caagagga dhalooyinka iyo qasacadaha ka samaysan almuniyamka qashinka raashiinka iyo qashinka isku jirka ah waa la kaydiyaa oo la cajimaa si loogu isticmaalo bacrimiye ahaan waana la gubaa sida ay u kala horreeyaan caagga waxaa loo isticmaali karaa samaynta jilayga guryaha lagu daboolo iyo katalooga dhagxaanta la qaabeeyey ee dhulka iyo jidadka lagu dahaaro kula soo biir unsos dadaalka lagu dhowrayo deegaanka
waa tahay dhegeystayaal milasey ka dhaafnaya fariintaasna qaabya ku hayti barnaamijka baryada idaacadda raadiyo arlaadiya dhegeystayaalka taleefon nambarka deerankanaga eberli hal sida toddobaatan lab ebera soddon iyo siyeeda dhugunsadaha qadka ka jira dhegeystayaaalka gadaal barnaamijkan oo kale qobsdhanga taleefon nambarka deeraankanaga eberli hal sida toddobaatan lab ebera soddon iyo siyeed eberli hal sida halo asalaamu calaykum idan kuxmo dhegeystayaasaytii qadka taleefoonka iyo qugohi sida quruxda badan usa barnaamijka han iska dayaan kuma hadnaga everli halsade toddobaatan lab ibera soddon iyo siyeed yaa dhegeysta barnaamijkan oo kala qeyb qaado kortaan markale haddeenankanaga dhegeystayaalka taleefon nambarka everli halsade toddobaatan lab ibera soddon iyo siyeed yaa dhegeysta barnaamijkan oo kala qeyb qaado kortanga alo asalaamu calaykum
wcalaykum asalaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu walaashii raxmad iyo farsamada dhammaan dhegeystayaal sharafada raadiyo arlaada sabaxda raadiyo arlaadaysiin lahaa garaafeelo barigisiina irabalamid ayaa unan hogada koolaanaha dhawaaw magaca imeeladana weeraaytaa
raxma iyada mahadsanti magaca waa uwa xaafadan wadajir waa xaafada wadajiray raabtuun salaankooda kahee
maasha allah sfeelaankooda kahiye idaacadda raadiyo arlaada sfeelan dhegeysadahaana hoota farsaala dhaafa dankin kordiol khallaaseen kudhiin maalmoonka barnaamijka wiyihii caafimaadka waxbarashada isdhexgalka bulshada gaadista gaardameyre dhammaantood faylan wal shaqeeyahayaan awalhaanta yaamoon badan weylaa ilaahu kuleelkan qoominka dikal ilaah roomeysan leeley dhammaan baxda raadiyo orlaadeda raxme gaaraysinaa barnaamijka ninjaadiyay jiraafeel bari iraaba lamid ayaa hubada koolano ubaaxkiin kuma hadnagee sida quruxda badan adaa barnaamijka in kula qeyb qaadatay eberli halsida toddobaatan ah lama ebera soddon iyo siyeed yaa dhegeystay barnaamijkan oo kala qeyb qaado kortanga
What but I mean?
dad darawnay gobiyo wadano dhifkii bulanay ku dardaraa
waa tahay dhegeystayaal qabo inkadamboya barnaamijka iyo asladerni dhegeystayaaalka telefoon nambarka denankanaga iberli halsado todobaatan lam ibera soddon iyo sigeed iberli halsado todobaatan ah lam ibera soddon iyo sigeed iyo dhegeystae barnaamijkan oo kala qeyb qaada kortanga dhugunsadaha qadka ka jara ciidanku xuma dhegeystigaasayte qadka taleefoonka iyo quguhii iberli halsado toddobaatan lam ibera soddon iyo siyeed markale hadeenankanaga dhegeystayaalka taleefon nambarka iberli halsado toddobaatan lam ibera soddon iyo siyeeda waa tahay dhegeystayaal hirabanfayla halo asalaamu calaykum dhegeystaye hirabanfayla dhawaaw magaagi miladana weerayta ciidanku xumaa dhegeystigaasaytii qadka taleefoonka iyo kugohi iberli halsado toddobaatan lam ibera soddon iyo siyeed markal haddeenan kanaga dhegeystayaalka taleefoon nambarka iberli halsado toddobaatan lam ibera soddon iyo siyeeda dhugunsadaha qadka jaraa ciidanku xumaa dhegeystigaasaytii qadka taleefoonka iyo kugohi sida quruxda badan use barnaamijka hana iska dayana unkumahadnaga waa tahay dhegeystayaal qaybinka dambooya barnaamijkiiya weli ku guda jirnaa dhegeystayaalka taleefon nambarka danankanaga iberli hal sado toddobaatan lam ibera soddon iyo siyeeda dhugunsidayaal hal iyo lama iyo siye kolkoo dhowna barnaamijkiiya gabagabeeyi doona dhugunsidaha qadka ka jaraa iidaanku xumo dhegeystigaasaytii qadka taleefankiiya kugu hiisada quruxda badan use barnaamijka haniska dayinaan kuma hadnaga ee berli hal sido toddobaatan ah lam ibera soddon iyo siyeeda dhugunsidaha kadambooya oo qadka ka jaraa iidaanku xumo dhegeystigaasaytii qadka taleefankiiya kugohii dhegeystayaal guud ahaan jaantaag afmeere barnaamijkii bariida idaacadda raadiyo arlaadii intii barnaamijku kaarlamidee raadinka kulamana weliba siin ku tabaysdaasiyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu